askari ka tirsana sirdoonka dowladda federaalk ayaa xalay lagu dilay magaalada muqdisho dilka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka weydow askarigan waxaa lagu magacaabi jiray cabdulaahi axmed aadan yariisow ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa howlgalkan qorshaysan ku dilay askarigan waxaanay goobta uga tageen meydkiisa kaa oo xilli dambe la qaaday askarigan waxa uu ka tirsanaa ciidamada ka howlgala godka jilcow oo ah meel lagu tacdiibiyo dadka muslimiinta ah ee lasoo qabto rag iyo dumarba waxaa muuqata in muddo laga shaqaynayay qaabkii loo dili lahaa ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxa ay weeraro ka kala fuliyeen gobolada gado shabeellaha hoose iyo baay ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxa ay weerar ku ekeeyeen firisin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin magaalada baardheere gaar ahaana halka loo yaqaan baraxow jihooyin kala duwan ayaa laga soo weeraray ciidamada dowladda federaalk ee etoobiyaanka magaaladaasi gumaysanaya kaalinaya diryaanka hubka la iswadaarsanayay ayaa laga maqlayay magaalada baardheere iyo nawaaxigeeda dagaalka ayaa muddo socday wixii khasaare ee ka dhashayna faahfaahin dheeriya kama aynaan helin ciidamada halkaasi firiisinka kuleh iyo kuwo kaloo ayaguna baardheere jooga iyo etoobiyaanka qudhowdu marar kala duwan oo hore waxay la kulmeen weeraro khasaarooyin dhimashay dhaawacle lagu gaarsiiyey dhanka gobolka baay xalay ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin waxay weerareen ciidamada maamulka koonfur galbeed gaar ahaana kuwa ku sugan magaalada qansax dheere sidoo kale dhanka gobolka shabeellaha hoose waxaa jiray weeraro lala beegsaday ciidamada dowladda federaalk qaarkood weeraro loo diyaar garoobay ayaa waxaa laga fuliyey jannaale iyo weliba awdheegle halkaas oo ciidamada dowladda federaalk ay firiisimo ku leeyihiin dagaalka ayaa muddo waxa uu ka socday firiisimaha ciidamadu halkaa ay ku leeyihiin waxaa xusid mudan in horay marar kala duwan ciidamadan loo weeraray oo askar badan laga laayay kuwana laga dhaawacay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa keebla yuurara iyagoo saacad waliba ka baqaya in weerare kaga yimaadaan dhanka xarakada shabaab almujaahidiin islamarkaana khasaare badan la gaarsiiyo sidii horeyba ugu dhacday weerarada xarakada shabaab almujaahidiin ay fulinayso ayaa ah kuwa sii laba kaclaynaya iyadoo habeen weliba la fulinayo weeraro aada u badan